nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu raaco jidka xaqnimada uu isaga bilaabay aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada casharkani waxaynu ka soo qaadanay buga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullahu sheekadii oo ku saabsanayd fircown oo ilaahinimadii sheegtay markaas muuse jawaabay oo wuxuu ku yidhi laakiinse bal ogow ima ay rumaysan doonaan codkaygana ma ay dhegaysan doonaan waayo waxay igu odhan doonaan rabbiga kuma uu muuqanin markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi waa maxay waxaad gacantaada ku jira oo wuxuu yidhi waa ul markaasuu ku yidhi bal dhulka ku tuur markaasuu dhulka ku tuuray oo waxay noqotay abeeso kolkaasaa muuse ka hor cararay markaasaa rabbiga wuxuu muuse ku yidhi bal gacantaada soo fidi oo daaba'ada ku dheeg markaasuu gacantii soo fidiyey oo dabadu ku dhegay kolkaasay noqotay ul gacantiisa ku jirta sidaas yeel inay ku rumaysan tahay inuu ku muuqday rabbiga in ilaaha awoodiyashooda oo ah ilaahii abuuray nebi ibraahim iyo isxaaq iyo nebi yacquub bal raximahullah oo rabbiga wuxuu kaluu ku sii yidhi isagii bal gacanta laabta saar marka u gacanta laabta saaray oo markii uu ka qaaday bal eeg gacantii baras bay yeelatay oo waxay u caddaatay sida baraf cad markaasuu ku yidhi bal gacanta laabta mar kale saar markaasuu mar kale gacanta laabta saaray oo markii uu ka qaaday laabtii bal eeg waxay haddana way rogowntay ee u ekaatay sida jidhkiisa kale oo waxay noqon doontaa hadday kugu rumaysan waayaan oo ay calaamad horey codkaada maqli waayaan dee markaas calaamadda dambe codkaaday rumaysan doonaan oo haddana waxay noqon doontaa hadday rumaysan waayaan labada calaamo oo weliba ay codkaaga maqli waayaan dee markaas bal waa inaad webiga biyo ka qaadid oo aad dhulka engegan ku shubteed oo biyihii aad webiga ka qaaday markay gaadhaan dhulka engegan dhiig bay noqon doonaan markaasaa muuse wuxuu rabbiga ku yidhi rabbigow anigu cod ma lihi haddana hadda iyo hortoona iyo tan iyo markaad ila hadashay anigoo codkaaga ah maxaa yeelay anigu hadalkaaga waan shiiga waanan carab lahayn markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi kan dadka afkiisa saameeyey waa ayo yaase dadka carab tira ama dhego tira ama wax tusaa ama indho tira soo aniga rabbiga ibraahim bal raximahullaahu abuuray ma ahi sidaa daraaddeed tag oo aniga afkaaga la jiri doonaa oo ku bari doonaa wixii aad ku hadli lahayd isna wuxuu yidhi rabbiyow waan ku baryaye dirkaad doonaysid inaad dirtid markaasaa rabbiga ka cadhooday muuse oo wuxuu ku yidhi soo ma joogo walaalka haaruun oo ah reer laxawi waan ogahay inuu isaga si wanaagsan u hadli karo oo bal ogow wuu soo socdaa inuu kula kulmo oo markuu ku arko qalbigiisu ka farxi doonaa haddaba waa inaad isaga la hadashaa oo aad ereyada afkiisa ku riddaa oo anigu afkaagana la jiri doonaa oo afkiisana oo waxaa idin baryayaa wixii aad samayn lahaydeyn oo isagu wuxuu ku noqon doonaa ninka dadka kula hadlaa oo waxay noqon doontaa inuu isagu afku ku noqdo adna waad isaga u noqon doontaa qofka hogaamiyo oo kale haddaba waa inaad gacanta ku qaadid ushan aad cajaabisay ku samayn doontid markaasaa muuse tegay oo wuxuu ku noqday sodogiis iyo tros oo wuxuu ku yidhi waan ku baryayaaye bal ii siidaa aan tage oo ku noqdo walaalahayga masar jooga oo aan soo arke bal inay noolo yihiin iyo in kale markaasaa yetros wuxuu muuse ku yidhi bal nabad ku tag markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi muuse isagoo midyaan jooga tag oo masar ku noqo waayo dadkii doondoonayey inay nafta ka qaadaan way ka qaadi waayeen wayna dhinteen markaasaa muuse wuxuu watay naagtiisii iyo walaashiisii oo wuxuu saartay dameer wuxuuna ku noqday dalka masar markaasaa muuse uushii ilaah gacanta ugu ku qaatay rabbigu wuxuu muuse ku yidhi markii aad masar ku noqotid cajaabyadii aan gacantaada ku riday oo aan fircown hortiisa ku sameeyey laakiinse anigu qalbigiisa qallaafin doonaa oo dadka ma uu sii dayn doono inay tagaan oo waxaad fircown ku tiraahdaa rabbigu wuxuu yidhi israa'iil waa wiil kayga curadka ah oo oo waxaad fircown ku tiraahdaa israa'iil waa wiilkayda curudka oo waxaa adiga kugu idhi wiilkayga si daa ha tage oo ha ii adeegee adiguse waad u diiday inuu tago bal hadda ogow waxaan dili doonaa wiilkaaga curadka ah intay jidhka sii socdeen intay jidka sii socdeen meel bay ku haabeen dhexeen rabbi baa u yimid oo inaan baryo ayaan doonayaa oo wuxuu damcay inuu dilo ninkaasi oo rabbi tuugga u jeegay markaasaa sifaroox waxay qaadatay dhagax af leh oo wiilkeedii buuryadiisa bay ku gooysay oo waxay ku atuurtay gacmihiisa oo tidhi hubaal waxaad ii tahay arooskii dhiigga markaasuu iska daayey isagii kolkaasay tidhi waxaad ii tahay arooskii dhiigga guniinta awadeed markaasaa rabbiga wuxuu haaruun ku yidhi isagoo malaa'igta adeeganaya markaasaa lagu yidhi markaasaa lagu yidhi haaruun tag inaad muuse kaga hortagtid cidlada dhexdeeda markaasuu tegay oo wuxuu kaga hortagay buurta kolkaasuu dhuuntay kolkaasaa muuse wuxuu haaruun u sheegay ereyadii rabbiga uu soo faray oo dhan iyo diinfaanfintii iyo calaamooyinkii uu ku amray oo dhan markaasaa nebi muuse iyo nebi haaruun bal raximahullahu tageen oo waxay isu soo ururiyeen waayeeladii reer banu israa'iil oo dhan markaasaa haaruun kula hadlay ereyadii muuse u faray oo dhan calaamooyinkii dadka hortiisa ku sameeyey dadkiina way rumaysteen oo markay maqleen inuu rabbiga soo diray reer bani israa'iil iyo inuu arkay dhibaatadooda ay madax hoos u ururiyeen oo caabudeen dhegaystayaal baryada rabbiga waa muhiim qofka doonayo inuu rabbiga adeeco uu raaco wuxuuna faray sida ay ugu qoran tahay kitaabka towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullahu oo markay fircown ka soo baxeen waxay ka hor yimaadeen nebi muuse iyo nebi haaruun oo jidka taag taagan oo waxay ku yidhaahdeen rabbigu ha idin fiiriyo oo ha idin xaafido oo ha idin xukumo waayo waxaad naag dhigteen wax uura fircown iyo addoommadiisa si ay noo nacaan oo ay intay seefo noo qaataan noo laayaan markaasaa muuse mar kale rabbiga u jeestay uu rabbituu weydiistay oo wuxuu yidhi rabbiyow waxaad dadkan si xun ugula macaamiloonay bal inaga caafi oo waxaad aniga ii soo dirtay oo aad igu soo dirtay dadkan markaasaa muuse mar kale rabbiga u jeestay oo dembi dhaaf weydiistay oo wuxuu is yidhi rabbiyow maxaad aniga ii soo dirtay oo aad igu soo dirtay dadka nowcaaniyah dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dt com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo